دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا
assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kusoo dhowaada dhegaystayaal warka idaacadda islaamiga alfurqaan qodobadiisana waxaa ka mid ah howlgal qorshaysan oo xalay ciidamo ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay ka fuliyeen magaalada muqdisho ayaa lagu dilay sargaal ka tirsanaa dowladda federaalka mu'asasada alkataa'ib garabka warbaahineed ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa baahisay qaar ka mida kelimaadkii laga jeediyey gebagabadii xafaladii loo qabtay mucaskarkii sayid maxamed cabdulla xasan ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa xalay dagaalo ku qaaday saldhigyo iyo fariisamayaal ciidamada shisheeye iyo kuwa la shaqeeya ay ku leeyihiin gobollo dhaca koonfurta soomaaliya dowladda federaalka ah ayaa bullacado wasaqaysan ku furtay goobo ay ku jiraan dugsi qur-aan taas oo dadka xaafadaas degan ay cabasho ka muujiyeen qoysas ku nool degmada xamar jajab ee magaalada muqdisho ayaa cabasho ka ah madax ka tirsan dowladda federaalka ah oo doonaya inay dhulkooda ku wareejiyaan hay-ado shisheeye waaxda dabagalka ee dowladda maraykanka ayaa u dhacday guriga nin lagu tuhansan yahay inuu hoos ka duseeyo xogo sir ah oo ay leedahay dowladda maraykanka دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته
kusoo dhowaada warkii oo dhammaystiran howlgal qorshaysan oo xalay ciidamo ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay ka fuliyeen magaalada muqdisho ayaa lagu dilay sargaal ka tirsanaa dowladda federaalka rag hubaysan oo ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa xaafadda towfiiq ee degmada yaaqshiid waxay xalay ku dileen sargaal ka tirsanaa dowladda federaalka kaas oo lagu magacaabi jiray cabdiraxmaan cali maxamuud sargaalkan ayaa si gaarab kaga tirsanaa waxaa loogu yeeray waaxda deegaanka sidoo kale ciidamo ka tirsan militariga xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa waxay xala dagaalo ku qaadeen fariisamayaal ciidan oo ku yaala gobolka baay iyo sidoo kale shabeellada hoose haddii aynu ka horreyno dhanka gobolka baay ciidamo hubaysan oo ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa xala dagaal culus ku qaaday saldhig ay ku sugnaayeen ciidamo ka tirsan kuwa maamulka koonfur galbeed waxaana soo gaaray khasaare dagaal ka dhacay degmada bardaale ee gobolka baay ayaa waxaa lagu dhaawacay ugu yaraan laba askari oo ka tirsanaa ciidamadii halkaa ku sugnaa waxaana suuragal ah inuu khasaaraha gaaray ciidamada maamulka koonfur galbeed ee xalay bardaale lagu weeraray uu intaas ka badan yahay isla gobolka baay ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxay sidaasi la mid ah xalay dagaal toosa ku qaadeen fariisin ciidamo ka tirsan kuwa maamulka koonfur galbeed ay kaga sugan yihiin halka loo yaqaano xero koowaad ee degmada diinsoor waxaana halkaa laga maqlayay dhawqa rasaasta ciidamada maamulka koonfur galbeed ee ku sugan diinsoor ayaa caratuur u ah etoobiyaan halkaa jooga waxaana si isku mid ah ay ula kulmaan weeraro joogto ah oo kaga imaanaya dhanka xarakada mujaahidiinta al-shabaab dhanka shabeellada hoosena ciidamo ka tirsan militariga xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa xala dagaal culus ku qaaday fariisin ciidamada shisheeye gaar ahaan kuwa uganda ay ka samaysteen deegaanka buurcalow ee hoostaga degmada baraawe waxaana halkaa ka dhacay dagaal in muddo ah socday welina faahfaahin dheeriya kama aanaan helin khasaaraha gaaray ciidamada shisheeye ee ku sugan deegaanka buurcalow ee hoostaga degmada baraawe ee gobolka shabeellada hoose mu'asasada alkataa'ib garabka warbaahineed ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa baahisay qaar ka mid a kelimaadkii laga jeediyey gebagabadii xafladii loo qabtay mucaskarkii sayid maxamed cabdulla xasan waxaa ka warramaya cabdulaahi soomaali الله أكبر الله أكبر شعارنا شعارنا
nabadoon maxamed axmed guuleed fartaag iyo nabadoon cabdulaahi ansaari oo ka mid odayaasha dhaqanka islaamiga ah ayaa ka soo muuqday qayb kale oo ka mid ah muuqaalada khudbadihii laga jeediyey soo xidhitaankii mucaskarka sayid maxamed cabdulla xasan kaas oo ay ku qalinjebiyeen ciidamo badan oo ka tirsan xarakada shabaabulmujaahidiin kuwa oo iminka furmaha dagaalka ku sugan labada nabadoon ayaa ciidamada waxay u jeediyeen dardaaranno aad muhiim u ah oo dhaxalgal ah goobta waxaa ka muuqday ciidamo si aad ah u hubaysan islamarkaasina libis qurux badan wata nabadoon maxamed axmed guuleed fartaag ayaa goobta waxa uu ka sheegay in lagu soo duulay guud ahaan dadka muslimiinta ah meel kastoo ay joogaan waxay ku soo duushay diinta islaamkay ku soo dushay kitaabka allay ku soo dushay dalalka muslimiinta meel ay yihiin baddal aan hadda gaala joogin oo dadkii muslimiinta ahaa iyo marastoodii aysan xasuuq ahayn oo maaragtay dilahayn oo kuruus la dhacahayn miyaad garan kartaan ma jirto waxay isku soo bahaysteen wuxuu hoosta ka xariiqay in shisheeyuhu uu go'aansaday in muslimiinta uu ka dhigo mid uu gaalaysiiyo iyo mid uu dilo taa cagsigeeda ayuu sheegay in dadka muslimiinta laga rabo in ay gaalada ka dhigaan mid ay dilaan iyo mid diinta islaamka ay ugu yeeraan
dadka muslimiinta ah qaarra inay dilaan oo laayaan qaarra ay gaaleeyaan taa baddelkeedii baan annagana la ka rabaa inaan qaarra layno qaarra soo musliminno oo baybalka ka saarno ayaana la ka rabaa nabadoon maxamed axmed guuleed fartaag ayaa goobta waxa uu ka tiriyey gabay muhiim ah waxaan idin garwaaqsiinin oo idinku guubaabin gugodayn daruuraha godladay daad galgalanaya gucuraan iftiin kuu baxayn gabina kuu muuqan godaloola gaaruun qarsoon gocondha hoostaalla good iyo abeesi iyo maski iyo bicigamaarayda gucumaalo aar iyo shabeel gaatin soconaya galool foorya geedaha isxoga galowga yeertiisa gabayaxada gayraha qabow golo dugsaan weyda gaajiyo haraad aan la araggacal wax kuu dhiiba garaafooyinkaasoo dhan baad wada gelaysaan waxaad uga gudbaysaan inaad gibil adaagtaan garwadeenka kii garanhaya geesiga u dhiiba gaaladu halkii ay marto dabagaloo raadsi godka iyo dhufayskay galaan gayrka ka ilaashi gelin dhexa habeenkii bombada guudka uga tuura kii gacan idiin soo galana gawrac ugu jiida
nabadoon cabdulaahi ansaari ayaa isaguna kalkiisa makarofanka qaatay wuxuu sheegay in ciidamadan jihaadka u taagano ay mas-uuliyad weyn xambaareen niman yahow horta marka u horrayso waxaad ogaataan waxaad xambaarteen mas-uuliyaddii uu nebi moxamed xambaaray sala allahu calayhi wasallam ayadaa dhabarka u ridateen maxaa waxaad goosateen inaad kitaabka ilaahay kor yeeshaan kitaabka baybalkana hoos yeeshaan ma wax kalaa nabadoon cabdulaahi ansaari wuxuu ciidamada kula dardaarmay in ay samir la yimaadaan ikhwa marka waxaa hubaal ah haddaan samirno jidka allana ku toosnaanno oon samir iyo ikhlaas la imaanno siduu alla ballan qaaday guusha waa la helahayaa biidni illaahi tabaaraka wa tacaala isbiruu wasaabiruu waraabituu wattaquu allaah lacallakum tuflixuun wuxuu ciidamada u sheegay in garabkoodu aanu bannaanayn walaalayaal waxaad ku bishaaraysataan qof boqolaal iyo boqolaal iyo boqolaal baa idinka horreeyey meesha maanta jahaadku marahayana waad la socotaan boqolaal iyo boqolaalna waa idinka dambayn doonaan hareerihiinnana waa la taagan yahay rabbi baa awalu shay nugu filan humma guryihii aad ka timaadeen maanta intoobada intooda badan diinkii ilaahay baa lagu xukumhayaa mar dhow inta kalena ilaahay idinkii way afjarmi doontaa waxaad ku qanacdaan ood ku bishaaraysataan gadaal inaanan fiirinin ilaa ilaahay kitaabkiisa uu dunidan ka taliyo dadka la dullaystay oo muslimiinta ana cisigoodii loo soo celiyo xarakada shabaabulmujaahidiin ayaa hadba hurumaha dagaalka waxay ku soo biirisaa ciidamo tababare heer sarreeya loo soo gebagabeeyey arrinta waxay niijab iyo cabsi horleh ku sii beeraysaa dowladaha shisheeye ee ciidamadoodu soomaaliya duulaanka ku joogaan iyo maamulada shisheeyuhu uu soomaaliya ka dhisay bilihii iyo sannadihii lasoo dhaafay saldhigyo kala duwan ayay ciidamada xarakada shabaabulmujaahidiin cagta mariyeen iyagoo ciidamadii ku sugnaa goobaha laayey islamarkaasina la wareegay wixii hub iyo hanti kaleba ay haysteen الله أكبر الله أكبر شعارنا شعارنا
dowladda federaalka ah ayaa bullacdo wasaqaysan ku furtay dugsi qur-aan taas oo dadka degan xaafaddaasi ay cabasho ka muujiyeen maxamed ciise ayaa ka warramaya xaafadda kisfiyoore ee ku taala magaalada muqdisho islamarkaana dirsla ah ama u dhow madaxtooyada dowladda federaalka ayaa dadka ku dhaqan waxay ka cabanayaan bulaacada lagu soo furay kaasoo ka imaanaya dhanka guriga ra-iisul wasaaraha dowladda federaalka xamse cabdibarre qaar ka mid a dadka ku dhaqan xaafadan ayaa walaac ka muujiyey bulaacada lagu soo furay xaafadda ay degan yihiin muuqaalo lagu baahiyey baraha bulshada ayaa muujinaya bulaacadaha laga soo daayay suuliga lagu soo daayey dugsi qur-aan oo ku yaalay xaafadda x fiyooro iyo goobo ganacsi kaasoo haatan albaabaha laiskugu dhuftay halka lagu furay bulaacada wasaqaysan ayaa lagu arkayaa biyaha oo dhex marayay dugsiga qur-aanka taasoo dhibaato ku noqotay ardaydii halkaa wax ku baranaysay dadka xaafadda x fiyoore ee warbaahinta la hadlay ayaa sheegay in bulaacada laga soo furay guriga ra-iisul wasaaraha dowladda federaalka xamse cabdibarre iyagoona sheegay inay wajahayaan xaalad caafimaad darri mataqaanaa waxbarasho lacag la-aana dadka siiso hadda kuwii wax baranayay aa waxaa la nooga laynayaa nijaas lagu soo banaynaya hadda nijaas waa nagu socota weligeedba waa nagu socon jirtay laakiin afar iyo labaatan saac ilmaha iyaga waa fadhiisan laayeen ilmaha wax baranaya ee dugsiga weliba qur-aanka baranaya waa fadhiisan laayeen xaafadda dhan iyadoon dukaankayga u xidhay ur darteed oonan maanta aanan furi wakaa dukaankayga ya dee sababta waa waxaa nijaasta ana kolay nagu socon nijaastaa meesha ay ka timid ay kolay ana koray nooga imaanaysaa meeshaasay nooga imaanay kor waxaa naga jira ra-iisul wasaaraha la darisna ra-iisul wasaaruhu hadduunan arrintan uunan ogeyn inuu wax ka qabto uu mataqaanaa wax ka qabto ayaan ku codsanaynaa sidoo kale waxay sheegeen in caruurtooda ay soo wajahday cudurro iyo fayrus dhowr marna ay ka coodeen islamarkaana wax laga qaban waayey aa jirta waxay tahay caruurta dugsiga waa aragteen indhihiinaaniyo macalina afar ilaa aqsaa nijaasa iyo xaaq iyo waxaa socda biyo oo dhowr jeer aan dacwo badan aan gudbino waxna laga qaban laayahay ilaa iyo hadda dhibaatadaas taallo anaga maanta aan heerkaan aan u gaarin inaan hadalno cadashadeena aan dhiibano in waxaa nagala bedelo dhibkaa nala qabto waxaan nijaasada ila caruurta bakteriya nanooga dhaceyso inaa wallaahi dhinacaan askarta fadhida ay ka imaadaan dhowr jeerna waa u sheegnay arrinkaana waxay dhaheen askartii shalay ugu dambeysay waxba kama qaban karnay dhaheen laakiin gudaha taga dacwooda haddaan gudihii tagnana wax albaabadii amba iridii noo gudbinaa midna ma jirto dhibaatahaasaana noo taalo meesha afar ilaa tagsac nijaaso iyo biyo iyo waxaa socod qoran oo caruurta bakteriya nooga dhimanaya oonan gurigii daaradii aanan dhex fadhin karin nijaaso socotay bira badaan ee taa ee qur-aankii lagu dhex dhigaayo saxaro iyo bahalka dowladda federaalka ayaa dagaal toos ah iyo mid dadban kula jirta dugsiyada qur-aanka kariimka ah lagu barto iyadoo taasbeddelkeedana dib u dhista goobaha faaxashada iyo fasahaadka lagu sameeyo waxaana lagu xasuustaa dowladda federaalka markii uu dilaacay cudurka coronavirus inay xidheen masaajidaha iyo dugsiyada qur-aanka halka dadka ay baawurada isla raacayeen islamarkaana ay furnaayeen hoteelada qoysas ku nool degmada xamar jajab ee magaalada muqdisho ayaa cabasho ka muujiyey madax ka tirsan dowladda federaalka kuwaas oo doonaya inay dhulkooda ku wareejiyaan hay-ado shisheeye faahfaahinta warkaas waxaa soo jeedinaya cabdisamed cabdulaahi dhulboobka ay madaxda dowladda federaalka ah ka wadaan magaalada muqdisho ayaa sii xoogaystay wuxuuna hadda marayaa in xaafad dhan ay dad badani degan yihiin ay si qasaba kaga qaataan dadkii lahaa iyagoona doonaya inay barakiciyaan xaafadda buulaweeki waxa ay ka mid tahay xaafadaha ku yaala degmada xamar jajab ee magaalada muqdisho dadka degan xaafadan oo ka kooban dhowr qoys ayaa waxa ay cabasho ka yihiin guddoomiyaha gobolka banaadir ugu magacaaban dowladda federaalka yuusuf madaale maareeyaha dekadda magaalada muqdisho iyo sidoo kale shirkadda shisheeyaha turkida ee favori taasi oo maamusha garoonka diyaaradaha qoysaska degan guryaha ayaa cabasho ka ah in maalin weliba ay u imaanayaan mas-uuliyiin ka tirsan dowladda federaalka oo askar wata kuwaasi oo dadka u goodinaya inay dhismayaasha ku dul burburin doonaan waxay soo bandhigeen caddeemo muujinaya in guryahani deganaayeen iyadoona waayeelo halkaasi ku sugan sheegayaan inay ku caloolgaleen dhismayaasha halkaas ku yaala guddoomi madaalow asagoon war naga haynin asagoon noo imaanin oon waxna weydiinnin oo dhibkan haysta iyo waxa aan fiirin laba ninaa inta u tagtayaa dhig waraaq laga soo siiyey waraaquu soo saxiixay waxaa la yaab leh shantii saroo horeo xasan sheekh joogay madaalo asagoon noo imaano waraaq naga soo saaray halla burburiyo halla baabiyow soo qoray wixii uusan ka daalin magacaas madaalo waxaan isleeyahay buulawelkii uusan ka daalin odagu
anoo yar oo muxuu hay dhoocil yar ahaa baadiye layga keenay familkeennana wuxuu deganaayey ilaa kun iyo sagaal boqol afartan iyo shantii oo deganaayey familkaygu meeshaasaan ku soo koray ilaa intaasaan joogay waan ku guursaday waan ku ilmo dhalay ilaa saacaanna waan ku noolahay ninaa soo istaagay wuxuu yidhi toddoba beri gudahooda uga baxa qaar ka mid a odayaasha xaafadda buulaweykiyo ee doonaysa dowladda federaalka inay si qasab ah u qaadato islamarkaana ku wareejiso hay-adaha turkida ayaa waxay sheegeen inay ku dhiman doonaan dhulkooda islamarkaana haddii xoog looga qaato aysan ku nabadgeli doonin ciddii la dejiyo dadkan guryahan iyo dhulkan ilaahayna siiyey dadka u soo degle dekadna ma laha dhulkan anaa ku caloolgala anigan dadeyda ka warrama anaa ku caloolgala marka meeshaan haddii boqol milyan xataa calaa guri aad guriguri boqol milyan boqol milyan boqol milyan aad ku taxdin xataa ka guuri mayn wixii aad ku aragteen maalin walba noo daba taagan tihiin waa ku dhimahaynaa waana ku le'ahaynaa runtaan kuu sheegaa malak haray allihiin alla hadooyaay oo la idiin soomo la idiin salaado nin nabadgeliya idinkuna is nabadgeliya wallaahi inta ku beryi maysin kuna hoya maysin haddaad annaga xaggeenna soo aadiin aqoon nooma liidiin haddaadna baranaysiin maalin ilaahay keenaba dhulkaanaa la duminaya dhulkaanaa la waxaynaya ma jirto haddii codsigeenna laga jawaabi tiido bini'aadan baan nahay labada gacnood isi saaran mayno yuusuf madaale oo shan sano ka hor guddoomiye ka ahaa gobolka banaadir ayaa lagu eedeeyaa inuu dhul badanna oo ay dad shacab ah lahaayeen ku wareejiyey hay-adihii shisheeyaha turkida kuwaasi oo sannadahaasi ku soo qulqulaya soomaaliya hadda uu xilkaasi dib ugu soo noqday ayuu doonayaa inuu dhammaystiro heshiisyadii waagaas ula galay shirkadihii turkida kuwaasi oo shantii sane ee lasoo dhaafay ku haysay lacagihii qandaraaska ee uu ka qaatay xasan gurgurta madaxweynaha dowladda federaalk oo ay saaxiibo dhow yihiin yuusuf madaali ayaa isagana qorshahan qayb ka ah warkan waxaad kala socotaan idaacadda islaamiga alfurqaan waaxda dabagalka ah ee dowladda maraykanka ayaa u dhacday guriga nin lagu tuhunsan yahay inuu hoos ka dusayay xogo sir ah oo ay leedahay dowladda maraykanka wargeyska washington post ee ka soo baxa dalka maraykanka ayaa shaaca ka qaaday in ciidamo ka tirsan waaxda dabagalka ee dowladda maraykanka ay u dhaceen guriga nin looga shakisan yahay inuu faafiyo xogo sir ah kuwaas oo quseeya xukuumadda washington xogaha sirta ah ee uu faafiyey ninkan ayaa waxa ay la xiriiraan arrimaha milatariga waxaana uu wargeys ku sheegay inuu ninkan horaan uga soo shaqeeyey xarun ciidan oo ay leedahay dowladda maraykanka ugu dambaynna uu internetka kuna shiriya xogo sir ah oo xasaasi ah kuwaas oo khatar ku ah amniga dowladda maraykanka afhayeen u hadlay wasaaradda difaaca ee dowladda maraykanka ayaa dhankiisa sheegay in arrintan ay sidoo kale saameyn ku yeelan doonto cilaaqaadka xukuumadda washington ay la leedahay xulufadeeda dowladda maraykanka ayaa si weyn uga carootay xogahan sirta ah ee laga faafiyey waxayna sheegtay in ay arrintan ku lug leedahay dowladda ruushka warkii ood kala socoteen idaacadda islaamiga alfurqaan dhegeystayaal xilligan waa naga intaa